Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban, una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotaay waa talaado toddobiyo tobanka bisha sagaalaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kuna soo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin xoolo dhaqato hore oo hadda qaab ganacsi ah ugu shaqaysta geel ay ku xanaaneeyaan magaalada beledweyne carruur xoolo dhaqato ah oo ka faa'iidaysanaya waxbarasho bilaash ah oo ku sugan deegaanka goobweyn oo u dhow magaalada kismaayo waraysi ku saabsan wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan oo sheegtay in magdhow looga qaadi doono waalidiinta gabdhahooda guda xubinta qiimaha xoolaha ayaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo barnaamijka gobaad hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warka iyo cabdiraxmaan taysiir
qaramada midoobey ayaa ku baaqaysa in la joojiyo xarigga loo geysto carruurta tahriibaysa meel kasta oo dunida ah si loo ilaaliyo xuquuqda ay leeyihiin carruurta waxay sheegtay in boqolaal carruur ah lagu xiro meelo kala duwan kuwaas oo qaarkood keligood socdaala halka kuwo kalena lala xiro waalidiintood warbixin lasoo saaray ayaa sheegaysa in boqolaal carruur ah iyo waalidkood oo la kala kaxeeyey ay la dhibaatoonayaan xanuunno dhanka dhimirka ah qaramada midoobey ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan waddamo aan badnayn oo hirgeliyey in carruurta socdaalka ah aan la xirin balse si kale loo xanaaneeyo si looga hortago dhibaato soo gaarta waxay sheegtay in carruurta ay xarigga ka qaadaan xanuunada qulubka welwelka iyo dhibaatooyin caafimaad oo dhanka nafsiga ah kuwaas oo daba socon doona ilaa mustaqbalka dambe ee noloshooda boqolaal muslimiinta reer rohingya ah ee ku sugan dalkooda mayanmar ayaa la kulma tacadiyo loo geysto iyo hanjabaadyo ay kala kulmaan ciidamada iyo dad kale oo shacab ah oo wada socda sida lagu sheegay qoraal ay soo saartay qaramada midoobey ciidamada ammaanka ee dalka mayanmar ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilal kufsi iyo in dalka ay ka baxaan toddoba boqol iyo soddon kun oo reer rohingya ah oo hadda ku sugan dalka bangaladesh inkastoo eedeyntaas ay diideen ciidamada iyo dowladduba balse qaramada midoobey ayaa sheegaysa in weli dadka ku sugan gobolka raqiin ay la kulmaan xasuuq iyo xadgudubyo kale dad lagu qiyaasay lix boqol oo kun ayaa ku nool xaalad cabsi ah arrintan ayaa abuuraysa walaac ah in dib loo celiyo qaxootiga reer rohingya ee ku sugan dalka bangaladesh wararka arrimaha bini'aadanimo oo aad kala socoteen rediyo ergo waa naga intaas warbixinadeenna oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaan barta aan ku leenahay internetka oo ah radio ergo o r g dhanka bogagga xiriirka bulshada ee facebook iyo twitterkana aad radio ergo ayaad nagu baadigoobi kartaan aan dib idinkugu celiyo foosiye cumar bare iyo qaybaha kale ee idaacadda
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiraxmaan taysiir oo warka inuu akhrinayay erga ayaad kala socoteen u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto wadhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay akhyaartana dhegaysanaysaay maalin wanaagsan meel kastoo aad joogtaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergodat o r g haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo waayadan dambe dalka waxaa kusoo kordhayay geel la xanaaneeyo kaas oo xero looga sameeyo meelaha ka agdhow magaalooyinka kaasi oo la siiyo anfac kala duwan oo caano badanna laga maalo taasi oo ganacsato badanna ay maal gashadeen haddaba magaalada beledweyne waxaa ka furan dhowr xero oo geela lagu xanaaneeyo oo qaarkood ay leeyihiin xolo dhaqato taasi oo ay maalgashi ku samaysteen si ay ugu shaqaystaan haddaba wariyaha redio ergo ee magaalada beledweyne cabdiyaare axmed xuseen ayaa soo diray warbixintan sideed xero oo ay ku xidhaysan yihiin geel ayaa ku yaala magaalada beledweyne iyo deegaano kale ee u dhow waxaana xerooyinkan iskale dad xoolodhaqato hore iyo ganacsato maalgashatay xerooyinkan boqol sagaashan iyo lix neef oo geela ayaa lagu xanaaneeya xeryahan waxaana caanihiisa iibsada dadka magaalada iyo ganacsato sii iibiya habkan cusub ee lagu dhaqaya geela ayaa ah mid faa'iido badan u keenay dadka ka ganacsanaya caanihiisa kuwaas oo bulshada kalena u sahlay inay caanaha xil walba ay helaan waxaana sidoo kale shaqo ka helay dhallinyarada deegaanka xerada aaran oo la furay sannad ka hor waxaa ku jira konton neef oo geela waxaa maalin iyo habeen weliba laga qaadaa siddeetan ilaa boqol liitar oo caano ah afar jeer ayaa la lisaa afar iyo labaatankii saac waxaana liitarkii la iibiyaa hal dollar iyo lixdan sinti oo u dhiganto soddon iyo lix kun oo shilin soomaali ah waxaa xarunta ka shaqaysa laba qof kuwaas oo lisa geela islamarkaana cuntooyinka siiya waxaana mushaar ahaan ay u qaataan boqol iyo konton dollar bishii cilmi cabdi xerow waa mulkiilaha leh xerada aaran balse waxa uu horay xoolaha ugu dhaqan jiray meyiga degmada matabaan waxa uu shaqadan bilaabay bishii sebtembar labada kun iyo siddeed iyo tobankii waxa uu sharaxayaa kala duwanaanshaha ay qaabkan cusub iyo kii hore waxay ku kala duwan yihiin horta baadiyihii xoolo markay joogaan qarash maba kaa cunay inkastoo adiga hadda aadan anfac badan aadan ka helin haddana qarash kaama cuni lahayn laakiin hadda baadiyihii dhirtiyaaba la jaro meel xoolo lagu dhaqaba male ma garat dhirtiyaa la jaray geedii waa la jaray dhuxulaa laga shiday waxaaba hadda dan ku jirtaaba inuu geelaada adiga kaad baadiyo ku dhaqi jirtay aad ka keento ilaa holoolkaana u dhisto ood ku nafaqaysay noqonaysaa wax badan uga bedelan yahay kan baadiyaa macnaha kan waxbaa kaaga soo baxayo asagu hashu waa dhaqaaloobaysaa hashu way naaxaysaa macnaha sidaas waaye xilliyada abaaraha kale ma kan waa aad u wanaagsan yahay oo waa ka raashinkaasu isku cunayaa biyahaasu isku cunaa kaasu waa aad meeshaas ku cayilaya oo ku naaxa wax balaayaana ma qabay caanaha ayuu ka helaa maalintii dhaqaale gaariya boqol iyo konton ilaa boqol iyo siddeetan dollar oo u dhiganta saddex milyan iyo lix boqol oo shilin soomaali ah kaasi oo boqol ka mida dib uugu celiyey geela cilmi ayaa sheegay in markii uu arkay in daaqa xoolaha oo sii yaraanaya oo go'aansaday in uu geeliisa ku soo xariisto magaalada oo qaabkan cusub ugu ganacsado qoyskiisa ayaa sidoo kale kula nool magaalada geela xahaysan ayaa la siiyaa waxyaabo kala duwan si caano looga helo sida balka galleyda maankaalka caws iyo calaf waxaana toddobaadkiiba mar booqda dhakhtar hubiya caafimaadka guud iyo midka gaarka ee geelan cilmi reerkiisa waxay u deganaayeen magaalada waxa uu ahaa dulaal kala iibiya geela waxaana geeliisu u joogay markaasi miyiga gobolka hiiraan intaasi kadib waxa uu go'aansaday in markii uu arkay hababkan cusub ee geela lagu dhaqdo magaalooyin uu safar ku tegay in xeradan uu samaysto waa aabba leh laba iyo toban carruur ah oo afar ka mid ah ay u dhigato dugsiga sare halka shan kalena ay u dhigtaan dugsiga dhexe ee iskuulka mujamac halka kuwa yaryarna ay u dhigtaan dugsi qur-aan waxaana waxbarashada carruurtan looga qaadaa boqol soddon iyo lix dollar bishii cali maxamuud abubakar oo xoolodhaqato hore ah ayaa sanadii labada kun toban iyo toddobada waxa uu hal neef oo geela ka keensaday miyiga deegaanka takaraale oo ku yaalla xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo etoobiya ee dhanka gobolka hiiraan waxa uu ku hayay muddo bilooyina guriga uu ka degan yahay beledweyne halkaas uu ku quudin jiray caanana uu ugu heli jiray oo suuqu ugu sii iibin jiray intaasi kadib bishii koowaad labada kun sagaal iyo toban ayuu lacag diina ka qaatay bangiga dahabshiil oo gaaraysay lix iyo toban kun oo dollar si uu u samaysto xero geel lagu xanaaneeyo isagoo xilligaasi gatay shan iyo toban neef oo geel irmaan ah kadib ayuu ku kordhiyey shan neef oo kale hadda waxaa u xahaysan labaatan iyo kow neef aniga waxaa igu kallifay markii ugu horreysay waxaan soo gatay sooma iibsana hal anigu aan leeyahay baadiye ka keeno magaaladan ku xirtay hashaas xaqiiqatan markaan ayada nolosheeda ka maareeyo daawadeeda dhakhtarkeeda caafimaadkeeda hungurigeeda markaan ka maareeyo lacag ayaan ka heli jiray alxamdulilah lacagtaasu waxay ahayd lacag boqol iyo konton laba boqol marmar saddex boqol oo doolaraan ka heli jiray keligeed bishii berigaas kiilo aad ayuu caanaha wanaagsanay caanuhu waxay joogaan hal doolar dhibic labo hal doolar hal doolar iyo bar caano gadanna waa ognahay laakiin hadda xoogaha way raqaysaan marka fikirkan geela ina xareey waxay ugu dhaliyey hashaas keligeed ahan baadiye ka keena markii hore oo intaan magaalada ku xiray aan dhaqaalahaas ku arkay ayaan geelana inaan qarashkaas oo dhan aan geliyo ayaa igu kalifay waxa uu tilmaamay in bil kasta uu bixiyo lacagdan shan boqol oo dollar si uu isaga bixiyo deynta lagu leeyahay tan iyo bishii labaad ee sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka cali toban caruur ah ayaa u dhigato iskuullo iyo dugsiyo qur-aan shan ka mid a ayaa dhigto dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose waxaana sidoo kale laba ka mid a ay dhigtaan dugsiyo qur-aan halka wiilna uu u dhigto jaamacad waxaana uu ku bixiyaa lacag dhan boqol iyo konton dollar bishii ganacsatada ayaa sheegaya in caqabadaha haysta ay yihiin in caanuhu ay ka hallaabaan maadaama aysan haysan qalabka qaboojiyaha ee caanaha lagu kaydiyo iyo in aysan jirin shirkadaha caanaha kala wareega sida uu ergo u sheegay cilmi cabdi xirow aadan aan u raaraadinayni wax nala soo xiriirina male marka caanahaasoo ayagoo furaasha diyaaradaha subaxdii laba iyo tobanka waa diyaari karnaa nuskana waa diyaari karnaa galabta waa diyaari karnaa waaba macnaha aadan macnaha u sugaynaa inaan helnaba oo kabaniyaasha ay nacawiyaan ay caanaha naga qaataan walaa waa raadinay welina nooma suurtogelin rag wax noo sheega waa jiraan laakiin weli weli hadda wax iskuma aadanayna yidhahdeen oo hadda waa kaas waxaa jira ganacsato leh huteello iyo maqaayado kuwaas oo ku xidhan xerooyinka geela si ay dib ugu sii iibiyaan caanaha dadka kale cabdi cilmi nuur waa maamulaha hotel alaamiin ee ku yaalla beled weyne waxa uu sheegay in xerooyinkan geela ay ka faa'iideen caanihii oo raqiis noqday iyo iyaga oo wakhti walba la helayo waxaana weydiiyey waxa uu beddelay geela lagu soo xareeyey magaalada beledweyne awal markay ugu yaraato hal saddexle ama shan koombo haddaad heshid maalinkaas okay aa jirta caano badanaa maalinkaas oo kale soo heshay sababtoo taa koombo loo maqaadan jirin laakiin shaaha lagu isticmaali jiray haddii go-aanna kuwaasna awalna waxaa isticmaali jirna caano booraha oo kale ooay dadku aad u jecleen caano booraha hadda waxaa qadka ka baxay booskii caano booraha waxaa qadka ka baxay oo kale caagii saddexlaha toddoba saac shan saac imaa jiray oo shaaha lala sugi jiray subaxdaa lasii daya shaaha caanay helaysaa caano badan oo oo koombooyin waxaa lagaa gadanayaa oo oo ah hal dhala isi madaal caana isi hadba si ay dadku ukala yaqaaniin marka sidaasay caanuhu ay ku baxaan hadda marmara toddobaatan siddeetan ilaa iyo boqol koomba marmaraan bixinaa sida maalinka jimcahoo kale waa maalin aad aan ugu tashanno maalmaha kale lixdan aa noo rukun ah lixdankaas hadday go-aan ay macaamiishu maalinkaas soo badato haddana dib aan ugu laabanaa xerada oon caano kalean ka soo iibshanaa cali nuur salaad oo ka mid a dhallinyarada shaqada ka helay xarunta barwaaqo ayaa sheegay in geela baadiyaha joogay uu rafaad badan yahay halisna ugu jiray xayawaano maadaama lagu xanaanaynayo kaymo cidlaa laakiin kan xahaysan uu shaqo wanaagsan yahay cali nuur salaad waxa uu ahaa xoolodhaqato hore ku noolaa miyiga tiyoglow ee gobolka bakool kadib markii ay ku adkaatay nolosha miyiga ayuu shaqo u soo raadsaday beledweyne isagoona nasiib u yeeshay inuu helo shaqo uu yaqaano xaruntan geela uu hadda joogo bishii ayuu ka qaataa boqol iyo konton dollar waxaana xaruntan uu ka shaqo bilaabay februaayo labada kun sagaal iyo toban lacagta uu halkan ka qaato waxauu dib ugu celiyaa waalidkiis maadaama uusan reer lahayn cabdirasaaq axmed xuseen radio ergo beledweyne
ka dhegayso raadiyow ergo isha wararka arrimaha bini'aadannimada idaacadda daljir maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo
waxay noo soo socota dhegaystayaal xubinta qiimaha xoolaha aanse ku horeyno marka hore mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo oo nagala soo xidhiiray teleefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban kaasi oo ka hadlaya xaalad ka jirta deegaankiisa waana kan isaga oo ku bilaabaya meesha uu jooga iyo magaciisa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu erga waayna salaamay waa sheekh mawlida jooga degmada xabuuqa waxaan ka camanaynaa shayga la yidhahda bacahan iyo xooli ayaa bacaha aad ugu baaba'aya waxaarnaa balina magaranaysaa dee wixii magaranaysaa ay ka qusaysa arrintaasuba inaad gaarsiisaan raadiyo erga mahadsanaysiin ergo
waa tahay dhegaystayaal erga ayaad dhegaysanaysaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g anigoo fawsiye ah ayaa idaacadda idinla socodsiinaya iminkana kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo toddobaadkan laga soo diray magaalada gaalkacyo waxaa soo jeedinaya maxamed dacar
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha ee radio ergo waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed abduqaadir cali waxayna idinkaga imaanaysaa magaalada gaalkacyo suuqyada magaalada gaalkacyo ayaa maantay geela dabaaxa ah heerka koowaad waxa uu ka marayaa sagaal boqol oo dollar halka heerka labaad uu ka marayo lix boqol iyo konton dollarka halka heerka saddexaad uu ka marayo afar boqol oo dollar maanta suuqyada xoolaha gaar ahaan saylada geela ayaana ka jirin geel la dhuufinayo geela dhaqaalka ah hasha riman ayaa la siisanayay kun dollar halka hasha irmaan la siisanayay toddoba boqol oo dollar qaalinta ayaa iyadoona la siisanayay dhaqaalka ah saddex boqol iyo konton dollar halka qurbaca dhaqaalkaana la siisanayay afar boqol oo dollar dhanka kale ariga dibaaxa ayaa suuqyada magaalada gaalkacyo heerkiisa koowaad waxa uu ka marayaa toddobaatan iyo shan dollar halka heerka labaad uu ka marayo ariga dibaaxa ah konton iyo shan halka heerka saddexaadna uu yahay afartan iyo shan dollar ariga dhoofka ah ee lagu iibinayay selida magaalada gaalkacyo ayaa qiimihiisa ugu sarreeya waxa uu ahaa toddobaatan iyo shan dollar halka qiimaha ugu hooseeyana uu ahaa lixdan iyo shan dollar orgida jaqiiqda ayaa iyaguna qiimahooda uu dhexeeyaa soddon ilaa soddon iyo shan dollar cabdifitaax aadan xeesiy oo ka mid ah dalaaleyda suuqa selada gaalkacyo ayaa nooga waramayaa suuqa maanta iyo heerarka kala duwan uu marayo gaar ahaan ariga magacaygu waa cabdifataax aadan xirsi arile xoolaha isu imaatinkoodu waa fiican yahay ariguna waa gadmaay hadda hoogay habti waa ka baxnay waana yimaadaa maasha allah waa fiican yihin xoolihii yimaadaa waa gadmaa haye xooluhu dhankeebay idinkaga yimaadaan hadda waxay nooga yimaadaan dhan walba waa nooga yimaadaan adduunka waa nooga yimaadaan ciidda etoobiya waa nooga yimaadaan kurceel iyo xagga waa nooga yimaadaan saddexdaa waddaba waa ku yimaadaan ariga haddii aan ka waranno ariga dibaaxa ah heerkiisa koowaad iyo heerkiisa labaad iyo heerkiisa saddexaadba ariga dibaaxa heerkiisa koobaad wuxuu marayaa shan iyo toddobaatan heerka labaad wuxuu marayaa konton iyo shan heerka saddexaad wuxuu marayaa afartan iyo shan oo doolarah oo doolarah
ma riyaha miyaa mise waa orgida waa isku jir riye orgida iyo riyaha rida birmada iyo orga waa isku qaymo toddobaatan iyo shan neef biri ma ah halkaasuu marayaa ariga la dhoofiyo ayaga ka ariga la dhoofiyo qiimaha ugu sarreeya isna waa toddobaatan iyo shan ariga la dhoofiyo xaggaa loo dhigo toddobaatan iyo shan weeye isna jaqiiqdana jaqiiqdu soddon iyo shan weeye dhaqaal ahaan baa loo gataa hadhow waa dib loo gadaa ariga dhaqaalka ee riyaha dhaqmaadka ah ayagu ina sii marayaan hadda riyaha dhaqmaadka konton sida dhalaysa waa lixdan oo foosha ah caysaanta iska dhaqmaada ah oo quruxood badan afartan iyo afartan iyo shan inta udhexaysa weeye doolar baan iibinaa xoolaha doolar baa la iibiya soomaali lama gado goormaa bilowdeen waxaan bilownay adugu hadda muddo sannadan saa wax ku iibinaynaa intii doolarku kacay baan saa ku iibinayna kaas wuxuu ahaa cabdifitaax arile oo ka mid ah dalaaleyda selida magaalada gaalkacyo wax ku kala iibiya guud ahaan intaas ayaana kusoo gebagabanayaa xubinta qiimaha xoolaha ee idaacadda raadiyo ergo waxaa idila socodsiinaya anigoo maxamed abduqaadir cali waxaana idinkaga imaanaysay magaalada gaalkacyo sidaas iyo nabadgelyo
dhegeyste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labiyo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystayaal maxamed dacar oo inala socodsiinayay xubinta qiimaha xoolaha waxaa inoo soo socda warbixinaya weliba waraysiyo kale balse iminkana mar kale kusoo dhawaada dhagaystaha labaad oo isaguna nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban bismillahi raxmaan iraxiim raadio ergo waa salaamayaa magacaygu waa axmed maxamed xuseen waxaan joogaa magaalada cadaado meel ugu aadan qorocdaca una jirta soddon iyo shan kilomitr waxaa ka jira meeshaas aada iyo aada biyo la-aan baa ka jirta boostada biyaha waa labaatan dollar lamana helayo oo dad dadka baraagaha keliya ka u qodan ayaa ka helaya meeshaas xooluhu waa baaba biyo la-aan waaye ka jirta badan baadan badan biyo-la-aan badan ayaa ka jirta meeshaas waxaan ka codsaynaa raadiyo ergo meeshaas in cabashadeena ay gaarsiido hay-adaha caalamiga dadweynaha iyo dowladda federaalka in iska dadka kasoo gaaraan aan ka codsanayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
haddii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada kala duwan ee ka baxa idaacadda ergo waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonka bilaashka ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban adiga oo marka aad codka duubayso ka fogaanaya meelaha buuqa leh ama dabaysha si codkaagu u noqdo mid fasiixa sheegayana magacaaga iyo meesha aad joogto waa hagaaga khiyaartana dhegaysanaysaay iminkana kismaayo carruur xoolo dhaqato ah oo ku nool deegaanka goobweyn oo kismaayo u dhow ayaa waxay ka faa'iidaysanayaan waxbarasho bilaash ah taasi oo gelina qaarkood ay xoolaha raacaan gelina ay aadaan iskuulka warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa magaalada kismaayo kasoo diray wariyaareediyow ergo axmed toronto caruurta kasoo jeeda qoysaska xoolodhaqatada ah ee deegaanka goobweyn ayaa ku faraxsan in waxbarasho lacag la-aan ah ay ka helaan iskuulka hoose dhexe ee deegaanka goobweyn ee xilligii dowladii dhexe ee maxamed siyaad bare oo dib loo howlgeliyey sana dugsiyeedkan cusub ee iskuulkan ayaa hadda waxaa wax ka barta arday gaadhaysa ilaa iyo saddex boqol iyo laba iyo toban carruura oo boqol soddon iyo shan ay gabdha yihiin halka wiilashana ay gaadhayaan ilaa boqol toddobaatan iyo toddoba arday xuseen cabdi yuusuf oo toban jira ayaa ka mid ah ardayda wax ka bartay iskuulkan waxa uu dhigtaa fasalka saddexaad ee iskuulka gelinka hore waxa uu foofiyaa afartan neef oo lo ah oo qoyskoodu leeyahay oo uu u daaqeeyo baadiyaha goobweyn oo looga lugeeyo ilaa iyo soddon daqiiqo lixda duhurnimo ayaa waxaa soo bedelaa aabbihii si uu u aado iskuulka labiska iskuulka iyo boogtiisa inta uu qaato ayuu si toosa u fadhiistaa fasalkiisa waxaa kale oo iskuulka dhigta wiil iyo gabadh ay walaala yihiin oo isaga ka yar oo dhigta fasalka koowaad ee iskuulka xuseen ayaa reediyo ergo uga warbixiyey sida uu u arko waxbarashada xuseen cabdi ayaa horey uga mid ahaa arday wax ka baranaysay iskuul hore oo dadka deegaanka ay bilaabeen kadibna iskuulkii ayaa waxa uu ku xidhmay abaarihii laba kun toddoba-iyo tobankii ka dhacay dalka xilligaas oo waalidiinta carruurta dhalay ay awoodi waayeen bixinta mushaharka macalimiinta oo waalidiinta laga qaadi jiray xuseen cabdi yuusuf ayaa ii sheegay in casharada iyo maadooyinka uu iskuulka uu ka qaato uu ku dhex akhristo xoolaha dhexdooda isagoo lo-dooda la jooga xuseen ayaa ii sheegay in markii ugu horreysay aan cidina ku dhiirigelin waxbarashada balse carruur ay daris yihiin uu u raaci jiray iskuulka kadibna uu arkay aabbihiis sidaana uu ugu biiray waxbarashada iskuulka iskuulkan ayaa waxaa maamusho wasaaradda waxbarashada jubbaland iyadoo dib u howlgelintiisa ay ka caawisay hay-adda n r c oo dhistay saddex fasal oo cusub iyo saddex qol oo lagu sameeyey dayactir lix masqulood iyo jiko carruurta loogu kariyo cunnada waxaa kale oo hay-adda n r c wasaaradda ay ka caawisaa bixinta mushaharka macalimiinta wax ka dhigay iskuulka oo tiro ahaan gaadhaya afar macalin oo rag ah iyadoo macalinkii la siiyo lacag dhan boqol iyo konton dollar iyo weliba agabka kale ee waxbarashada ee ardaydu ay u baahan yihiin sida buugaagta qalimaanta boorsooyinka ardaydu buugaagta ay ku qaataan iyo dharka iskuulkaba waxaa wasaaradda ka caawisa hay-adda n r c faaduuma kadiya waxa ay ka mid tahay waalidiinta carruurtoodu ay dhigtaan iskuulka waxaa u dhigta laba wiil iyo gabar oo kale ah fasalada saddexaad iyo afraad laba ka mid a carruurteeda ayaa midba gelin u raacaa siddeed iyo labaatan neef oo adhi ah oo ku tiirsan yahay nolosha qoyskeeda oo gaadhaya ilaa iyo toddoba qof lor hade xoog kale ma haya de micnaha waxaaway waxa adiga dhas xoolaha isku kala bedelato ciidan yariyaa keenta nin walba hadii xooggiisa xoolihiisa iyo xooggiisa is bara waayo cilmahaadana cilmi kuu bartaan waxda dugsiga ay dhiganayaan istoolkan waa u qaybiyey ilma maasha allah ilmaha waxbarasho fiican bay noo haystaan hadda buwaag lacag la-aan ah wayniga waxbarashadoodii ay lacag la-aanta raashinkoodii wax kastay ku haystaan ilmaha aad iyo aad aan ugu faraxsanmay arrintaas iyo waxqabadka noola yeeshay carruurta iskuulka dhigata ayaa waxa iskuulka ay ka helaan cunno laba jeer oo kala ah subaxii iyo duhurkii waxaana subaxii la siiyaa boorash halka duhurkiina ay ku qadeeyaan digir iyo bariis suuga lagu dalacay axmed yaaquub diyow waa maamulaha iskuulka hoose dhexe ee deegaanka goobeyn waxa uu reediyo wergo u sheegay in iskuulka dayactir lagu sameeyey balse aysan ardayda haysanin kuraas iyo miisas ay wax ku bartaan oo saddexda boqol iyo labaiyo tobanka arday badankoodu ay xiisadaha waxbarashada ay ku qaataan dhulka iyaga oo fadhiya waxa uu intaasi uu ku daray in hay-adda n r c ay ballan qaaday in kuraasta ay keenayso balse aan weli wax soo gaadhay aysan jirin
ardada qaar dhulka ayay fadhiyaan sida hadda galaska koowaad ilmihii sanadkan la qoray oo kale dhulka ayay fadhiyaan tiro afartan aan gaarin oo kuraas ingiriis ayaa yaalo oo aanu kala qaybqaybinay kalaasyadii ardadu waa kuraas yar oo qaarna dhulka iska fadhiyaan qaarna waa loo kala qaybiyey oo kuraas yar ku fadhiyaan qaarna dhulka iska fadhiyaan oo waa ma laha wax kuraasa dugri waa kuraas layahay gudoomiyaha waxbarashada gobolka jubbada hoose u qaabilsan wasaaradda waxbarashada jubbaland saalax khalaf xasan gudoomiyaha waxbarashada gobolka jubbada hoose u qaabilsan wasaaradda waxbarashada jubbaland saalax khalaf xasan ayaa reeryow ergo u sheegay in wasaaradda waxbarashada ay iskuulka ku bixisay dadaal ballaaran sidii dib uu ugu shaqayn lahaa waxa uu intaasi ku daray in iskuulka aan weli agabkii waxbarashada loo dhammaystirin oo isagoo shaqadiisa lahayo ay doorashada jubbaland ay hakad ku keentay kuraastii la geyn lahaa iskuulka maadaama hay-adaha taageera wasaaradda waxbarashada ay ka warsugayaan inta ay ka dhacaysay doorashada jubbaland haddana wasaaraddu ay ku guda jirto sidii arrintaasi wax looga qaban lahaa tallaabada mar baa la qaadaa soomaalida waxay tiraa majamada iyo qiblad mar baa la bixiyaa tallaabadii u horreysa waxaa lagu guulaystay iskuulkii la dhiso oo dib uu shaqeeyo inay kuraasi yar yihiin ardayna ay badan yihiin marka insha allahu tacaala taana waa laga jawaabayaa oo insha allahu tacaala ardayda kuraas ku filan way heli doonaan waxaa fiiro gaara u baahan waxoogaa kala go-baa hadda jira hay-adihii dhaqaaqooda ay ka wadeen deegaanada qaarkood kala guurka siyaasadeed ee gobolka ka jira camal marka loo fiiriyo kambeynkii la galay markii loo fiiriyo xaalado badan markii loo fiiriyo yaad moodaa hay-aduhu waxoogaa inay hakiyeen dhaqdhaqaaqoodii ay deegaanada qaar ka wadeen hay-adaha waxbarashada caawiya insha allahu tacaala gaabkaas yaroo kala go-a ayaa jira haddii ilaah yidhaahdana waa la caawin doonaa kuraasina way gaari doontaa insha allahu tacaala waa gartay yacni qorshe dhow mayaa jira oo hadda ay wasaaraddu wax ka og tahay oo wax looga qabanaayo mise waa wax uun mustaqbalka lagu xisaabtamayo shayga haddaan hadda gacanta lagu hansiisa waa mustaqbal waa wax uun la sugayo waaye ama uu soo degdegi karaa ama uu dibdhici karaa laakiin insha allahu tacaala isaga keli ma aha iskuulkaas goweyn iyo iskuullo kale oo ku yaala hareeraha magaaladaba oo ay baahi waxbarasho ka jirto deegaanka goobweyn waa deegaan dhinaca waqooyiga ka xiga magaalada kismaayo una jira ilaa iyo shan iyo toban kilomitir waxaana ku nool kun iyo laba boqol oo qoys oo ku tiirsan xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga axmed cabdi maxamed axmed toronto radio ergo kismaayo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waxaa inoo soo socda dhegaystayaal barnaamijka dhakhtarka raadiyaha idinkoo weli erge nagala socda balse iminkana kusoo dhowaada mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergoh oo isaguna ka qayb qaadanaya maanta barnaamijka bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah jibriil bilaal jibriil oo jooga degmada balxad waxaan leeyahay radio ergo muxuu ahaaye beerihii mashruuca ama tacabkii beeraha waxaan dadkii awoodi waayeen makiintii cagaf cagafta iyo gacantii shaqaalaha haddayse kasta cusumaarayaan oy qarash geliyaan markay badanka soo go-an hay-adihii oo samafalka ayaa raashin keenaya sidaa daraaddeeda meeshaas khasaare fara badan ayaa kasoo dhacday marka waa idin salaamaya radio asalaamu calaykum
haddii aad joogto cadaado iyo deegaannada u dhow maalin walba raadiyaha ergow waxaad ka dhegaysan kartaa ef emta idaacadda codka gobollada dhexe saddexda ilaa afarta galabnimo
waa hagaag dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan meel kastoo aad joogtaan hawada ayaannu idinka soo salaamaynaa idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriband dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergodot o r g iminkana hargeysa wasaaradda diinta iyo awqaafta ee somalilan ayaa waxa ay sheegtay in waalidiinta gabdhahooda guda hadda kadib looga qaadi doono magdhow wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan sheekh khaliil sheekh axmed ayaa sheegay in la tashi ay la sameeyeen culimada diinta islaamka oo ku saabsanaa gudniinka ay soo saareen fadwo ka koobnayd shan qodob taasi oo qodob ka mida uu yahay in waalidiinta gabdhahooda guda laga qaado magdhow balse marka hore la samayn doono wacyigelin arrintaasi la xiriirta wariyaha rediyow ergo eliyaas cabdicali ayaa wasiirka la kulmay oo wareystay ugu horreyna weydiiyey bal in uu faahfaahin naga siiyo arrinkan wuxuuna yidhi wasaaraddu markii ay la tashaday culimaadiinkii la tashatay dhakhaatiirtii aragtay dhibaatada ay leedahay oo haween fara badan runtii xoog waraysi laga qaaday waxa aanu soo saarnay fatwo fatwadaas waxay odhanaysaa ama fatwada waxaa la yidhahdaa maxay diintu arrinkaa ka qabtaa marka waa ra'yigii yani maaragtay muxuu ahaaye shareecadu ay ka qabtay ayaan soo saarnay afar shan qodob ayaan kusoo koobnay haddaan use guud ma guud maro waxaan ku- ugu horeyn caddaynaynaa shareecadeenna gaar ahaan madhabteena shaaficiyeen gacanta aan ku aan ku dee een, muxuu ahay, howlgallo dalkan somalilan iyo guud ahaan soomaalida meesha degtaba in ay culimmadu aaminsan tahay in gudniinku een, sifada sharciga waafaqsan uu sunno ku yahay een, dadka een, shaaficiyada aaminsana waxay u yaqaanaan sunnaha qeyb ka mida inuu waajib yahay sidaa darteed waxaanu idhi wixii shareecadeenu ay waajibisay ayuunba howlaha loo sameynayaa oo dee waajib laga yeelaya haddii la yidhaahdo een, waxaa qodobka labaad qoranaya waxaa xaaraana dembina waxa ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan shareecadeena iyo diinteena khilaafsan oo dumar lagu sameeyo sida ku cad dee aayaadka kariimka iyo nusuusta madhabta shaaficiyadana waafaqsan qodobka labaad wuxuu ahaa qodobka saddexaad maanta wuxuu ahaa gabarh kasta amba inan kasta oo yar oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxa ay yeelanaysaa magdhow ku salaysan een, hadba inta uu leegyahay dhaawaca ama gabadfalka loo geystay waanu sharxi doonaaye qodobka afraad qof kasta oo ay ka ca- ku caddaato inuu ku kacay gudniin gudniinkan loo yaqaano fircooniga waxuu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba inta uu leegyahay gabadfalkii u geystay marka qof kasta oo ku ku cadaato weeyaan maxkamad baadaa cadaynaysa dabaqad waxaa loo sameynaya xeerar baa loo sameynaya sidaan sharxi doono Een, qodobka u dambeeya wasaaradda diinta iyo qofta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta ubadka dhalay iyo ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ah in ay ka ay ka shaqeeyay wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ah ama wax afka qalaad lagu dhaho f g m in ay dhaqangeliyaan fatwadan ay wasaaraddu soo saartay iyo culimmada oo isku dheefan isku dhafan kana feejignaadaan in cid kale oo gaar ahi ama cid kaloo gaari ay fatwo kale soo saarto oo aanay wasaaraddu een, ogeyn marka waxaan insha allahu ku talagelaynaa ilmaha yar ee abeydinka ah ee waalidkiis leeyahay dee waxba u taraysaa waxyeeladan u geysanayo aynu wada ognahay ee la la jiraysa muddo badan oo markii ay guursato dhaawac dambe loo geysanayo oo waa dee kala furistii iyo in la furo
sacaadatulosi markaa een, qodobkan saddexaad ee ah gabadha waxa ay ku yeelan doontaa magdhow ah waalidka in ama ciddii gaadhsiisay gudniinkaasi hadba intuu yahay haddii aad dadku u faahfaahiso muxuu noqonaya
waa ogtiina shareecadeenu een, waxaan dhaawacyada la idhaahdo magdhow bay ka qaadaa waxaa la jaa-ifa jirta oo dabcan dee qofkii markay dee dhaawac ilaa gunta uu gaadho oo jidhka sare u dhaafo jidhka hoose u gaadho yacni shareecadeeni way xadido yacni maal iyo xoolo ayaa lagu qiyaasaa in kolba inta halaad ee dhaawacaas leegyahay oo kolba waxaa la eegayaa maalmo dadku way kala duwananayaan qaar baa dhaawac sahal noqonaya qaar dhaawac adag bay noqonayaan waxaa u sii daran oo sii raacaysa haddana dhaawaca waxaa raaca foolxumada oo arrinkaas hadduu masalanba keeno dhaawacaasu nabarkii marka la qiyaaso hadduuna foolxuno ku darsado amba dhibaato kale oo yacni masalan tan dee maaragtay muxuu ahaye haweenku ay u baahnaayeen ee ilaahay ku abuuray ee hamada ah masalan haddii wakaas ku noqoto idan waa la qadaraya marka culummada kolba markaa eegeysa oo dabcan haween u diranaysa ilaan culummadu eegi mayso xubinta tarankeeda dumarkee waxa eegaya haweenba eegaya haweenkaas markaas qiyaasaya dadka culimada halkaasay ka qaasa ma soddon halaadba ma magtaydii oo dhowlo konton halaada ma waxa weeyaan afartan halaadba ma in ka badanoo xadii doonto boqol gaadhaysa waayo waa lasu- waa lasu tirtiro- waa lasaraacinaya nabarkii tolmihii intaasu noqday ee faalxumaadii intaasay noqotay een hamal-aanti intaasay noqotay marka waxaa laga yaga in boqol halaadba ilmahaasu amba qofkaa dumari ay xaq u yeelato laakiin dee waa in xeer laga soo saaraa oo aanu halkan kasii amba qaadnaayo xeerar markaa la mari karo oo lagu xukumi karo hadhow maxkamad gaari karta in loo sameeyaan ku dadaalayna haddii aan la idhaahdo Een, marka ka hor inta aan xeerka la sameyn dhibaatadii way jirtaa een, sidee baa u dhaqan gelin doontaan go-aamada aad soo saarteen ama go-aankana in magdhow looga qaado qofkii maadaama lagu sameeyo hablo badan gudniin
Ah, runtii dee fatwadan aan soo saarnay waa fatwo shareecada ku salaysan iyadoo imika xeer ah xeer dhammaystiran maaha oo dee xubnihii iyo wixii kala qaadqaadaya oo u baahan hadhow in laakiin maxkamaddu kan way ku dhaqmi kartaa maxkamaddu xeerkan ama fatwadanu waa fatwo shareecada waafaqsan waa fatwo ay wasaaraddii ku shaqaalahayd soo saartay waa fatwo loo adeegsan karayo maanta inay inta xeer la sameyno xeer ahaan iyadoo ay noqoto intaasay xeer ku tahay maanta fatwadu saacad luusir sidee waalidiinta loo ogaanayaa caruurtooda inay gudeen oo kale idinku wasaarad ahaan iyo maxkamadaha iyo caafimaadku
kolley waa ogtihiin oo arrintan waa arrin inta badan kus- kus- ku salaysan amba kuleh saameyn xagga xishoodka oo arrin laga xishoodo arrin la dabagala maaha laakiin wacyigelintan faraha badan aynu wadno imikaba isbedel badan baa jira marka loo eego saad ka wareysaan warbixin aad bixisaan laftiinu waxaa laga yaabaa magaalooyinka marka la joogo inaanay boqolkiiba soddon ahayn dadka gudniinka firconiga loo sameeya oo iminka waaba dhammaaday gudniinka firconiga gudniin sunniya la yidhahdaa laakiinse haddana fircoonigii yar shabaho qodobadii dumarka lagu toltolayay ayaan weli laga tegin oo laodhanaya waa sunne laba qodob ku sameeya waa sunne laakiin wax qodoba haba yaraatee sunnuhu ma sheegayo wax toltolisa sunnuhu ma sheegayo sunnuhu wuxuu tilmaamaya uun xubintaa yar ee yar ee maaragtay dumarka dee ay garanayaan ama ay yaqaanaan ee dareenka samaysa xubintaa yar ee ku taalla maxaa qeybta sare ee xubinta taranka haweenka taasunbaa laga dhiijinaya oo wax yar oo qandhufo ah lagu sameynaya oo dhiiga yar laga keenaya laakiin toltoys ma jirto googoyni ma jirto mindi mindi lagu saaraya ma jirto wax dhiigoo badan oo dhaawac loo geysanaya ma jirto intaas magaaladii imika waa yar xafiday oo way samaysaa laakiin miyigii bay balaayo taagantii qolyaha caafimaadka isaga sidee ugala shaqeynaysaan in ay idiin soo gudbiyaan kiisaska ay arkaan dhaawacyada lasoo gaarsiiya haweenka maadaama marka dhaawac soo gaadho cisbitaalada iyo goobaha xarumaha la geeyo
runtii xil weyn baa ka saaran hay-adaha caafimaadka arrintan waana ka wada shaqeynaa waana dadka ugu mudan ee maanta arrintan joojin karaya waxaan ka wadanhayna aan ognahay in runtii meelaha m c h yada ah ama maad xarumaha caafimaadka ay jiraan haween ka howlgala oo bartay xirfadan sunnaha ah oo runtii ah in laga dhiijiyo uun haweenkii ilmihii yaraa marka markuu dhasho iyo markuu weyn yahayba waa loo geyn karaa iyagana waxaan ka codsanayna ciddii ku ogaadaan caruurta noocaas oo kale ah in iyaguna ay soo gaarsiiyaan maratay xarumaha amba hadita xelaalinta amba ay tahay maxaan ku dhahday maxkamadaha amba ay waalidka laftooda markaas dee gaarsiiyaan saldhigyada runtii ammaanka si looga joojiyo caadadan foosha xunle inaga istaagto kaasi wuxuu ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta ee somalilan sheekh khaliil sheekh axmed oo u waramayay idaacadda ergo
anigoo ah muuse shaaciye caalim haddana muddo badan u shaqaynaya qoladan hay-adda faw waxaan anugu hadda idiin soo jeedinayaa oo aan soomaalideenna oo dhan iyo dadkeena beeraleyda ah iyo dadka xoolodhaqatada ah waktiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fatahaan hadda inta goorigoor tahay oo aan la gaarin weli dayrtanadii bishan inta ka dhiman haddayan daba yaaqadeedaba uusan bilaaban roobku waxaan u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay u suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roobo mihigaana inay yimaadaan oo oo biyo iyo bayo badan oo xagga etoobiya ka yimaadey oo isbiirsaday markaas waxaa weeye waa fahaa waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaa rajeynayaa ilaahay idankiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniintaa idiin sheegnay dadka walaalaha ee soomaalida ah ee gobollada webiyada degan inaad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen si aad beeraha u badbaadin lahaydeen iyo sidii aad isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webi uu ku sugan yahay roobka deerta oo soo socda suurtagalnimada fatahaadaha ka iman kara labada webi juba iyo shabeelle
waa hagaagay khiyaartana dhegaysanaysa ay sidaan hore idinkugu sheegayba iminkana kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diray magaalada garoowe waxaa soo jeedinaya maxamed saalax
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilahaantiinba kuna soo dhowaada xubinta dhakhtarka raadiyaha magacaygu waa maxamed saalax toddobaadkana waxaad idinka ka imanaysaa magaalada garowe waxaa martiinoo ku ah doctor cismaan guure ducaale oo ka mid a dhakhaatiirta cudurrada guud kana howlgala cisbitaalka gaarka loo leeyahay ee qaran aan ku bilaabo dhegeystaha koowaad walaale adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meeshaa ka soo hadlayso soo daa su-aasha aa weydiinaysid dakhtarka asalaamu calaykum waa faadumo maxamed joogto gobolka hiiraan dhakhtarka waxaan weydiinayaa cudurka dhiig qulqul marka qofka dhaawacanta oona xinjirow yeelinin oo qulqulaya maxaa sababo fadlan farinteyda maqashiyo dhakhtarka jawaabada waa ugu baahanaya asalaamu calaykum waa islaam raadiyerku arrintaas waxaan u kala qaadaynaa labo horta bini aadanka ilaahay abuura waxaa jira kuwo leh xinjirta qeybta dhiigga markii dhaawac gaaro qofka dhiiggu inuu fariisto dhiiggu istaaga ah qeyb ay ka maqan tahay baa jira waxna waa wax lagu dhasho waxna waa qofku intuu dunida joogo ama adduunka joogo wax uu kasbado oo ku dhaca tan lagu dhasho waxay u badan tahay wax la iska dhaxlo ama wax qofka markaa marxa u gaar ah oo qofku uu ku dhalanayo midda kalena waxa weeye qofku dunida intuu joogo baa waxa dhacaysa inuu waxyaalo qaybtood la kulmo ama waxyaalo qaniina ha noqdeen ama dawooyin isticmaalo ha noqdeen si unbaa ugu dhacdee ama xanuuno ku dhaca dhiigga qaybtood ba ha ahaatee waxaa dhici kara iyadana inay timaado oo xinjirtii qofka dhiiggiisa ku yaraato qofka waxa ugu muhiimsan arrinta ugu muhiimsan waxay tahay inuu iska ilaaliyo waxyaalaha inuu dhiigba ka daato ama meel dilaacda ama dhaawacyada ama waxyaalaha keeni kara inay timaado inuu dhiigbax ku yimaadoba inuu iska ilaaliyo xiliyada qaybtood ay dhici kadho ama suuragalka tahay inuu la inuu dhiigbax ama waxyaalo yimaado ama qalin inuu gelayo ama haddii ay qof dumar tahay umuno iyo wax la xiriira ama dhalmo ay timaado waxa habboon ama ilkuwa xanuunaana iligiiyo iska saari rabo ama waxyaalo kale ay yimaadaan ama waxmudan waxaa habboon inuu meel gooba caafimaada la xiriiro goobta caafimaadana ay leedahay awood ah inay la tacaasho xaaladiisa marka qofka waxaan kula talinaynaa mar kasta inuu qof ahaado ka warqaba meel caafimaad ka warqaba si mar isagoo xaaladiisu meel fog uu joogo ama meel ka dheer magaalo ama goob caafimaad ka dheer haddii xalad ku timaado dee dhiigii ma istaagayo asalaamu calaykum radio ergo waxaan joogaa gobolada galguduud gaar ahaan gobolka caabudwaaq waxaan weydiinayaa dhakhtarka inaad ii weydiisaan maxaa keena nafraha cadcadka ah oo maqaarka uu suubeeyo oo lagu sheego waxaas waa asalaamu calaykum wansalaamaya wacalaykum salaam horta cudurada maqaar ku dhaca iyo qawadka iyo waxa la halmaalaba inta badan waxay ku yimaadaan nadaafad daro ama dharka la isla xirto ama waxyaalahan gaar ahaan hadday dumar yihiin waxyaalahan hadda gabdhuhu aadka isu mariyaan ee daawooyinka ah kuwaasu aafo ku ah dumarka iyo gaar ahaan caafimaadkoodaba waxaana habboon hadday tahay gabadhaasi gabar marsata waxyaalaha ama qof dumara oo marsada dawooyinka bedela jirka bini aadanka inay iska dayso ayaa habboon waxaana ogaataa haddii aad tahay qof marsada daawooyinkaah oo qawad ku dhacay ama xanuunada maqaarku kadhacee ku dhaceen waxaad ogaataa inay adagtahay si aa uga bogsootaa waayo dawadii lagu daaweyn lahaa ayaa jirkaaga marisay oo bedeshay already waxaa isla falgalay xanuunkii wixii keenayey iyo dawooyinkii baa isla falgalay marka halkaa waxaaba dhici kadha inaad dawooyin badan oo xanuunka lagu daaweyn laha ku haya aad la qabsatay waxaan kugula talinayna haddii aad dawo isticmaashin aad iska daysid waxaan kaloo kugula talinay haddii waxaa isku aragtay inaad dhakhtarka kuugu dhow eriyada aad la xiriidho oo la arko wixii oo la qiimeeyo isla marhaantaana dawada kuugu habboon si laguu siiyo asalaamu calaykum radio ergo magacaygu waa irshaad cabdisalaam aadan oo jooga magaalada caabuwa xanuun baan isku arkay xanuunkaas waxaa waaye madax madax xanuun waa jira waxaan waxaa kaloo jira haddaan dad la sheekaysto haddii war la ii sheego warkaas ama sheekadaas waxaan roghayaa asbuuc dhan xanuunkaas waxa uu yahay in la ii sheegaan rabaa waa mahadsantihiin walaalayaal
waxaa jira dadka way kala nugul yihiin dadka bini aadanka oo ilaahay abuuray qaybo waxaa jira dulqaadka waxyaalaha ama hadday wax ku dhacaan waxaas ama ha xumaadeen ama ha fiicnaadeene dulqaadkoodu yaryahay qayb waxaa jiraan farxadda u dulqaadan karin qayb waxaa jira mararka qaybtooda wax culus loo sheego ama ama suuxa ama madax xanuunka iyo waxyaalo lamida ay jiraan qofku hadduu caynkaasoo kale yeelo waxa fiican inuu taxadar badan muujiyo dadka ehelkiisa ana waxa fiican inay bartaan oo ay qofkaasoo kale ogaadaan si mararka qaybtooda wax ama geeri ama waxyaalo lamida ay jiraan haddii xitaa loo sheegayo si habboon loogu sheego si aysan isaga naftiisa dhibaato usoo gaarin oo wixii dadku u sheegayaan wax ka weynaysan meesha u imaan arinta madax xanuunka hadday tahay arin la xiriidha waxyaalaha qofka lasoo darsaya ama waxyaalaha loo sheegaya ama culaysaadka ku imaanayana waxa fiican culaysaadka iyo howlaha inuu iska xaliyo haddii ay tahay wax wax kale keeni karayaana in waxa habboon si baaritaan loogu sameeyo uu dhakhtarka ugu dhow tago oo la xiriiro si talo iyo tusaale wixii iyo baaritaan iyo daaweynba loogu sameeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyo wergo waan isalaamayaa waxaan joogaa magaalada caabudwaaq magacaygu waa faysal geelle daktarka waxaan weydiin lahaa waan xanuunsanahay qubankaan layga hayaa dhacaan bay leeyihiin in badan bay xanuunsanaayeen kisanaayeen cunooyin badan baan xitaa baan kasii qaadaya sida digirta oo kale basbaaska oo kale waxyaala badan baan dhibsanayaa dhakhaatiir qaar waa iqalay waa caafimaadi waayey maxaan daktarka waxaan weydiin lahaa maxaa dhaarkaas lagu celisiri karaa qubanka ah oo ugu macquulsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalisalaam raadiyo wergo waxaa suuragalah ninkaasta hadda de-diisa ma garan karno laakiin waxay maku xira waxay noqon karaa qofkaas ma qof balwadlaa ma qof sigaarka cabaa ma qof aan cabinba ma qof habnololeedkiisu see yahay waxaase jira hadduu qofkaasi kusoo noqnoqdeen qubanku qofkaas wuxuu u baahan yahay si fiican loo daaweeyo si fiican loo eego waxaa dhici karta xitaa inay jiraan xanuuno kale oo qubanka ku dhaca baa jira oo qanjirada ku dhacda ku dhaca waxaa habboon qofkaas oo kale inuu si fiican arrintiisa u fiiriyo dhakhtar wanaag dhakhtarka eriyada uu bidaayo aqoonta inuu u tago oo la xiriiro si arrinta loo eego loo qiimeeyo mararka qaybtood waxaa jidha t b qanjirada ku dhacda oo kale haddii ninka hawshaas qofkaas ay ku soo noqnoqotay oo soo noqnoqoshadu badan tahay oo markasta la daaweynayo markasta meeshay malax leedahay qanjiradii ay bararan yihiin wuxuu u baahan yahay qofkaasi in laga saaro meesha xanuunada waktiga dheer jiri kara ama soo noqnoqo kara ama aan ku daawoobi karin antibiotica caadiga ah ama waxa kale oo suuragala qofka kale inuu yahay nin farmasiyada intuu iska tago dawooyinka iska qaata hadduu ka mid yahay dadka waxaa suuragala dawada lagu daaweynayo oo reer jirkiisu la qabsaday oo xanuunka iyo isbarteenba dawadani markaa waxtarkii dawada ay meesha ka maqan yahay marka waxaan kula talinaynaa inay xagga cuntada haddaan waxyar ku laabto cuntooyinka dhibaayo inuu iska iska daayo way habboon tahay sida waxyaalaha kulul iyo waxyaalahan hadda aynu ka hadlayno ama wax aada u kulul sida shaah oo kale iyo inuu iska daayo ama iska yareeyo ama qaboojiyo basbaaskaas hadduu dhibayo iyo waxa lamidka aba waxa haboon iska dhaafo farahana ka qaado waxa kale oo kusoo gabagabeynayno talada ugu muhiimsan aan siinayna waxay tahay waxaad u tagtaa oo qofka aanu kula talinayno inuu u tago dhakhtarka ugu habboon eriyada ee uu isleeyahay qubankaaga wuu daaweyn karaa inuu u tago marxaladiisana si fiican loo qiimeeyo xanuunkiisa arinta soo celcelinaysana meesha laga saaro hadday tahay wax dawada la xiriira hadday tahay wax baaris u baahan hadday tahay wax shaksiyadda qofka la xiriira oo haddii ay tahay dhib qofku uu sababayo markasta in meesha laga saaro asalaamu calaykum dhammaan waxaan salaamayaa baha ergo shaqaalaheeda dhammaanteed aad baan u salaamayaa waxaan soo dhaweynayaa doctoorka aad baan usoo dhaweynayaa ow xaaladii jirta awgeed waxa weyni dhabar xanuun baa jira kaadideen ima goyso oloweyshada keliyahaan ka dareemayaa marka ni doctoorka inaan si fiican ula xiriiraan rabaa magacaygu aan kasoo tegayna waxaa weeye saaxib maxamed maxamuud faarax weeye marka isbarasho wacan intaa lagu gudbiyo doctoorka jawaab wacan dhabar xanuun buu ninkaasi sheegtay dhabar xanuunkaas ma wax hawl qabto ka imaanayaba ma wax xanuun keenayoba waxay u badan tahay mararka qaybta bini aadanka dee hadduu qofku hawl iyo fatiig ku jira dhabar xanuunku waa iska yimaadaa hadduu marka kelida ay xanuunayso dhin sida uu sheegay kelidaas waxa suuragala oo dhici karta inay ama biyuhu ku yar yihiin ama quruurux uu jiri karo ama dhagxaan ay kelida kaga jiri karaan wux kastaa dhici kara waxaan habboon inuu qofkaasi tago dhakhtarka ugu dhow si loo siiyo talabixin caafimaad isla mar ahaantaana baaritaan loogu sameeyo baaritaankaasoo ku habboon waxa uu sheeganayo isla mar ahaantaana dawo loogu qoro dawadaasna aan rajaynaya insha allah inay wax badan tarto wuu mahadsan yahay doctor cismaan iyo dhegeystayaasha su-aalaha soo weydiiyeba haddii aad dhegaystay adiguna su-aal qabto waxaad kusoo duubi kartaa codkaaga adoo magacaagii meeshaa joogto soo raacinaya taleefonka gaaban ee bilaashka ee idaacadda ergo ee laba kun iyo labayo toban tan iyo intaynu ku kulmi doono xubinta tan xigta waa anigu ah maxamed saalax iyo dhammaan akhriyaartu ergo idin leh nabadiinu
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa dhegaystayaal la soo gaaray iminkana kusoo dhowaada barnaamijka gobaad waxaa soo jeedinaysa farduuse sheekh cabdiraxmaan
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aan uga hadalno arrimaha haweenka toddobaadkan waxaan kusoo qaadanaynaa haweeneyda ah oo farshaxanka ku shaqaysata sameynta kabdaha raarka iyo xargaha waa howlo ay qaban jireen dumarka beri hore waxa ay ahayd shaqo ay ku kala xirfado badan yihiin oo xiliyada qaarna waxay ahaan jirtay barta laga qiimeeyo kartida iyo hufnaanta shaqo ee gabadha u joogta reer hadda badi waa laga soo guurayaa dhaqankaas balse waxaa jira dumar waayeelo ah oo weli ku dhegan howlmaalmoodkoodii waagii ay yaraayeen sida xaliimo ciise maxamuud oo joogta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa sheekada nooga soo diyaariyey jibriil cismaan cilmi kabdaha waaweyn oo awtal saaro walaana seexan inaan ebyo ma ahani waa xaliimo ciise maxamuud oo boqol iyo laba sano jir ah islamarkaana sagaashan sano oo ka mid a nolosheeda samaynaysay agabka loo isticmaalo miyiga gaar ahaan kuwa lagu dhiso aqal soomaaliga haddase waxay xoogga saartay samaynta kabdaha oo qiimo fiican ka jooga gaalkacyo waxay ahayd labiyo toban sano jir markii xirfadan ay baratay waxaana si gaara u bartay ayeydeed qarni ka hor qaabkeedu waa waa mid madow waa mid gaduudan waa mid cad waa mid sida sida aynu maryaha u naqaan ee toban cayn oo kale weydaaran u yihi muddo laga joogo toban sano ayay usoo wareegtay gaalkacyo markii ay ka timid deegaanka galmareerle oo hoostaga degmada galdogob ee gobolka mudug waxay xilligaa bilowday inay ganacsi fiican ka samayso xirfadeeda xaliimo lacagta farsamadeeda ay ka heli jirtay waxay ahayd mid aan badnayn markii ay miyiga ku noolayd waxaana bishii ay ka soo saari jirtay lacag dhan afartan dollar ama wax ka yar sida ay sheegtay iyadoo bishii oo dhan soo saari jirtay hal ama labo waxaan ka badnayn sababta oo ah maryaha lagu samaynayo kabdaha oo aan miyiga ku badnayn waxay yihiin waa xagaha waa kabedda waa raarka waa haanta waa weynbaarka waa haddii ilaahay ku rol yahay dhiiraha waa haddii ilaahay ku royahay haddee aqalkii acabka haddee aqalka qaymada adig qaymada weligaa ma aragtay waa aqal dhamaystiran waa aqal dhamaystiran waxaan baa lagu sameeya haddee geedkaan qaabkii loo samayn lahaaba aynan lahayn ee haddaan haysto haatan haddaan mara haystaan kutusi lahaa halkaasaa laga soo galaa halkaas baa laga sameeyaa halkaas baa laga sameeyaa halkaasaa lagu daraa halka oo kaas waxaa kunkuun isku xidhan weeye qaabqaab halhal weeye halhal weeye halhal weeye halhal weeye xagga markaad geysa xaggaad kasoo laabaysaa celin maysa iyada rada waa si kale rada maaha saas rada waa kaga doontahay kabada saas saas ugu wado saas saad ugu wado ayaad saas odhanaysaa meeshay ku dhamaanayso saasaad xaggaad ka samaynaysaa saasaad ugu wadaysa oo ku dhamaynaysaa hadda toddobaadkiiba waxay soo saartaa wax ka badan saddex kabdood oo qiimahooda uu kala duwan yahay waxay sheegtay wax ka badan saddex boqol oo dollar ay bishii ka hesho agabka ay samayso gaar ahaan kabdaha si joogto ah ayay afar iyo labaatankii saacba u shaqaysaa marka laga reebo xilliyada salaada cunnada iyo jiifka aragga indhaheeda oo wanaagsan ayaa u saamaxay inaysan marnaba joojin shaqadeeda waxay ii sheegtay inay ku dadaasho naqshadaynta iyo qurxinta kabdaha oo ay ka iibiso dadka miyiga ka yimaada iyo goobaha agabyada dhaqanka lagu soo bandhigo beledka haddaan ibidna wixii aanan awoodi karo waa hadda wax waxaynahayo farsamo aan bartay bay ahaydo sida dadka u shaqaysto shaqo aan aqaan bay ahay mid baqaymuu leeyahay mid baa dheer mid baa gaaban mid baa qurux badan mid baa faahfaaha waa mid baqaymuu leeyahay kabadu konton hadday konton hadday hadday yaraato waa konton kuwaa ka badan oo qurux badan oo quruxdooda aan isha laga jeedin karin hata dhowr baana agtaal kabdiina ma agtaal marka kabadda qaabka loo sameeyo iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay bal noo kala sheeg kuu sheegan waa maryo qaabkeedu waa maryo waa mid madow waa mid gaduudan waa mid cad waa mid sida sida inu maryaha u naqaan ee toban cayn oo kala weydaaran u yihin waa ka waayo marka maadaama da aad tahay midabada sideed u kala garanaysaa Wa- wa- si fiican ma u aragtaa waxaan u kala garanayaa caqligaygii baan qabaayo waa kala aqaan madowgaan aqaan cadaankaan aqaan gaduudkaan aqaan casuuradaan aqaan midda dhaxaan aqaan kulli waa la maryaha aqaan waa la kala rogay waa la kala wadaa kabdhaha waxaa lagu iibiyaa qayb ka mid a carwo gabadheedu ay leedahay oo ku taalla bartamaha magaalada gaalkacyo waa lagama maarmaan si aad u samayso kabad inaad hesho dhar badan oo midabo qurxoon leh islamarkaana kala nuuca xaliimo ayaa ii sheegtay in goobaha dharka lagu tolo ay ka hesho dhar aan yarayn oo haraadi noqday kuwaas oo ay u adeegsato ku samaynta kabdaha taas oo aan wax qarash ah kaga bixin caafimaad baan qabay waa fadhi jiray warasaan lahaa fadhigaan helhayay cunada fadhigaa laygu siinayey waa la ii hawshoonayay anugu warsadaydi baa ii hawshoonaysay anna hawshaan qiin baan qabanayay hurdadu ima qabato inaan ebiyo maahoo sameeyo meesheedi geeyo meeshaan la rabay geeyo maaha waxaa ka aha marka muddo intee leeg baad kabadda weyn ku samaysaa intee maalmood oo kale kabada weyn maalmahaan samayn jiray ma tirin karo intay yihiin laakiin kabada yar waa ka badan yihiin waa ka qaadanayaan kuwa kan duf ma lehe duf bay xataa leeyihiin iyagu hade waa awrta waata awrta kabdheheeda raaxa barbarna waa maro tanoo kale barbarna raaxay leeda duf bay leeda waxaasay leeda waxaasay leeda waxaasay leeda waxaasay leeda waxaasay leeda da-da xilligan ay jirto ayay ii sheegtay inaysan hor istaagin joogtaynta shaqadii yaraanteeda ay qaban jirtay taasi oo ay ku rajo weyn tahay inay sii wado inta ay howlgabayso way yar tahay in la arko haween da-doodu ay kor u dhaaftay boqol sano oo weli ku guda jira xirfaddii sannado badan ka hor ay bilaabeen balse xalimo ciise dhaqaalahay ka hesho xirfaddeeda waxay ku maaraysaa nolosheeda gaarka ah sida caafimaadkeeda oo ay si fiican ula socoto laba ka mid a carruur ay ayeeye u tahay ayay sheegtay inay ka bixiso waxbarashada kuwaas oo aan haysan gacan kale oo dhaqaale waxay kala dhigtaan dugsiga dhexe iyo midka sare waxaana ay ka bixisaa bishii lacag dhan soddon iyo shan dollar halka lacagaha u soo harana ay dhigaalsato sida ay sheegtay horaantii bishii ogos waxay ka mid ahayd xaliimo tira dad ah oo farshaxankooda ku soo bandhigay barnaamijka toddobaadka dhaqanka halkaas oo dhiirigelin ay ka heshay xalimo ciise farshaxanka waxa ay kaga dayeetay ayeydeed hase ahaatee waxay ahaayeen qoys jecel farshaxanka oo iska dhaxlay sida ay sheegtay farduuso jaamac madaxa xarunta dhaqanka oo jaamac ayaa raadiyo ergo u sheegtay in xalimo ciise ay tusaale fiican u tahay dhallinyarada hamiga ka leh farshaxanka iyo xirfadaha maadaama iyadoo ka weyn boqol sano ay weli sii wado xirfaddeeda islamarkaana aysan ka daalin marka aada iyo aad bay maamadan maaragtay dhiirigelin ay u tahay iyadoo boqol laba sano jirta inay weli samaynayso kabadii iyo raradii iyo oo ayna ma aragtay indheheeda xataa waa taqaanaa mar annagii hadeer okiyaalo qabna indheheeda iyo gacmaheeda intii aad bay ugu nool yihiin sababta ay tahay waa waxaa gacanta ay ka samaysa farsamada qofka hadduu sameynayo xataa waxaa li meesha uu ka shaqaynayo ayaa moor noolaata marka waxaa weeye dhalinyarada waxaan ku bu- ku dhiirigelinaynaa inay hadday ma aragtay een, taleefanada gacanta kor loogu hayo inta la iska daayo mar walbaba oo sida dhow iyo tobanka saac loo soo jeedayo in xirfadihii gacanta la soo cesho raradii een, kabadii een, haddii- dambiilihii een, babasyadii wixii gacanta lagu samaysan jiro oo dhan kabihii wax walba gacantaan ku samaysan jiray haddaan qofka arka waxa inuu dhaqaale ka helayo ma uu wadayo so waxaan rabnaa inaan dhaqaale ahaan utusno annagoo aw jaamaca aan u gadno oo aan dhahno waana waad samee annagana waa kuu gadaynaa so qofkii wuxuu ku dhiiranayaa inuu maaragta shaygii sameeyo jibriil cismaan cilmi raadiyo ergo gaalkacyo aad ayuu u mahadsan yahay jibriil cismaan cilmi intaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamijka gobaad tan iyo maqal dambe waa fursaso sheekh cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada